dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoydisqoys
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maqalka idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysada xilli walba hadana ku aad maqashaan marka laga reebo habeenimo jimcaha
dowlad mushaar kuma lihi dalkanna waa u shaqeeyaa dadkaanse dadkaanse wax la leeyahay
amrafar soobe banaadir seebiyaano beerta jaadka ceelasha afgooya kaa socdoo dan leh ilaa ay markaa caddeey ooy gala gala gala gala gala istaag jooji gaariga keen lacagta boqol shilin soomaaliya halkan saar aniga haddaa garaash ka soo baxay wax ma wato waa u jeeta gaariga waa faaruq garaash baa ka soo baxay lacagta shaygaas maxay tahay bixi maysid adoo bixin lacagtee baakin garee gaariga askarigu waxa uu xaq ku leeyahay dowladda kaa oo ah inay bixiso mushaaraadkiisa haddiise ay dowladdu baal marto waxa uu askariga u bareerayaa inuu baarto dadka shacabka ah waa sayaabe maxaa bielka oo keliya barbaartan daba dhigay kuwan gaariga mukeef kale ku dhex mushaaxaya miyayna wax weydiin karin waa yaabay haddii la yaabo yaasiinka
mar kale kulan wacno wanaagsan waa arbaco khamiis ay soo gelayso shan iyo labaatanka bisha lay tobnaad iyo desembar sannada labaatan sagaal iyo toban qodobada barnaamijka caawa aan ku soo qaadi doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu eedeeyey joojinta xafladda ururka ilasun ay ku qaban lahaayeen magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxa ka dhacay dhuusamareeb wax oo sida aan xogta ku ahay dowladda federaalka ay shaqo ku leedahay ma aha kooxa jooga dhuusamareeb ama wadaada ha ahaadaana ama beel ha ahaadeena ayaa waxaa ka dhex jiray kala arki duwanaansho
goror waxaan idiin soo gudbi doonaa falaqiin iyo faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta dhakhaatiir u dirtay degan ayax xoog leh oo ku habsaday oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maamulka gobolka shabeellaha dhexe qeylilaan ayay u jireen dowladda federaalk iyo hay-adaha samafalka goror ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa xulashada wareysyada aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta ay ku yeesheen magaalada caasimada ah muqdisho waxay ku meelmariyeen laba sharci oo ay horgeeyeen qaar ka mida wasiiradaha rabsare xasan cali kheyre gororo ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aan kusoo qaadi doon waxaa qayb ka noqon doonaa dilal qorshaysan ayaa ku soo badanaya muqdisho waxaana caawa dilka ugu dambeeyey loo geystay shaqaale ka tirsan xafiiska maamulka gobolka brandir gororo ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadi doon wax qayb ka noqon doona waxgaradka magaalada xeraale ee galgaduud ayaa ka soo horjeestay labaatankii xildhibaan ee sufa ku mateli doona baarlamaanka galmudug war nimanka anagu waxay yihiin ma naqaano nimankaa niman dadka laayaan u naqaanaa waa gartay tafafaha ka jirtay leeyihiin iyo wax ay mudan yihiin iyo wax maamuus ah ay leeyihiin nina ma aqoonsan niman aqoonsan doon waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadi doon waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya kasoo jeeda deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka codseen in wax ka qaabtaan dhibaatada ayax uu ku haya qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal cabasho ay dowladda federaalk soomaaliya u gudbiyeen qodobadaas iyo wixii kusoo koreen intaan barnaamij aan ku goojirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qeybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhegaysan doonteen heystaan fadhi badawadu xalay fiidkiin ifalaaraha la galay wuu iidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu iidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada
tibintii iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiifa jilaa jaamac jile iyo liban cabdi ciise ayaa barnaamijka cawal si wada jira ay ugu farsamaynayaa waa mar kale iyo xulashada wareysida
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo ywshega
haddaad i doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waa weyneyd yaan gadaal ka gelin dib la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
kula wanaagsan ilaana saaxiib yaal kusoo dhawaa barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo maantay ee la sheegay amar ay bixisay dowladda federaalk soomaaliya in lagu joojiyay xaflad ururkii kalsooni ay ku qaban lahaayeen magaalada dhuusamareeb ee galmudug taas ugu dambeldegi lahayeen ee soo bixitaanka labaatanka xubnood ee kalsoonina ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howgaan dhuusamareeb ayaa maanta joojiyay munaasabad xubno ururka la sunna ay ku qaban lahaayeen magaalada dhuusamareeb ee galmudug taas oo lagu taageerayay labaatanka xildhibaan ee la sunna laga siiyey baarlamaanka labaad ee galmudug xafladaas oo wadeen xubno ila sunna ayaa markii hore loo ogolaadeen dhacdo laakiin mantay laakiin markii dambe ee maanta ayaa lagu wargeliyey in la dhigi karin xaflad kadib markii goobtaasi ay tageen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada nabadsuguda iyo ciidanka ingiliiska ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug xildhibaano ka tirsan labaatankii xildhibaan ee suufo ku mateli lahaa galmudug oo la hadlay warbaahinta waxay dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in ay joojisay munaasabadaasi ayna tahay caburin ay dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso ururka la sunna ee dhuusamareeb ku sugan madaxa xukuumadda galmudug oo kula hadlay warbaahinta dhuusamareeb ayaa dowladda federaalk soomaaliya dhankeesa ku eedeeyey dhibaato inay ka wada dhuusamareeb islamarkaasna ay wado caburin elsunno ay si gaar ah ugu riixayso inaysan haba yaraatee wax xaflad ah oo dowladda federaalk soomaaliya garwadan aysan ka hayn sufa iyo sidoo kale qaybaha kaduun ee bulshada aysan ku qaban karin magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalk horey ayaa noocan kale lagu eedeeyey in caburin xoog leh sufa ay ku hayso haddaba arrimahaas iyo waxaa ka suurtagala iyo in arrintaani dibadhac kale mar kale ay ku keeni karto arrimaha doorashooyinka galmudug waxaan caawa kala sheekaysta aqoonyahan soomaaliya kana soo jeeda deegaanada galmudug lagu magacaabo xasan sheekh oo hadda ku sugan muqdisho waxa ka dhacay muusamareeb wax oo sida aan xogta ku hayo dowladda federaalka ay shaqo ku leedaha ma aha kooxa jooga muusamareeb ama wadaanda ha ahaadaana ama beel ha ahaadaana ayaa waxaa ka dhex jiray kala arki duwanaansho taasaa waxaa laga baqay marka inay keento kalalaafirlaanto ma ahan maanta awliga iyo banaanbixi iyo xafladii looma joojin amar ka soo baxay arrimaha gudaha ama dowladda federaalka marka arrinkaasi arrin local ah oo deegaanka dhuusamareeb ku ku eg oo dadka deegaanka quseeyo waaye dowladda iyo ma quseyn saas darteed waa gartay markaad fiiriso alsunna maanta waxay ka cabatay in dhibaato loo geystay caburinna ee dowladda federaalk soomaaliya ay wado eedeyn bay jeestay waxayna ku eedeysay in caburintan ay dhibaato ku tahay heshiiskii la wadagalay ee dowladda federaalk u dhexeeyey alsunna waa dad jooga dhuusamareeb oo xoog sagaal ah ayaan la hadlay arrinkaasna iima sheegin waxay ii sheegeen inay ahayd arrin kooban oo dadka deegaanka u dhexaysa isla markaasna arrinka gacanta lagu haayo oo aysan dowladda kumeel gaarka dowladda federaalka oo aysan bayaatee wax lug ah ku lahayn ayay ii sheegeen dad jooga dhuusamareeb oo aan la hadlay shaksiyan oo xogtugaal ah waa gartay elsuna waxay eedeynaysaa dowladda federaalka marka haddii arrintan waxay tahay dadka deegaanka ay ku kooban tahay sababaha ay u eedeyso dowladda federaalka ay ugu eedeynaysa arrintan ka dambayso caburin ay ku wado ra-iisul maamulka iyo xafladeed maxay tahay ahlu sunnada mararka qaarkood waxaa laga yaabaa iyada laftigeeda dhexdeeda inay mararka qaar ay kala aragti duwan tahaa laga yaabaa marka marka la joogo dhuusamareeb dadka la yaqaano oo ama ahlu sunno loo yaqaano ama talada ahlu sunno ka go-dana waa la yaqaan sidaan ku sheegay dad jooga dhuusamareeb oo xoog ogaalana waxay ii sheegeen arrintu inaysan ahayn mid faraha ka baxsan ama ay dowladda federaalka ay faragelisay laakiin sida kaleeto waxaa la rabaa inaan ka hadalno haddaan nahay dadka soomaaliyeed ee waxgarta dadkan soomaaliyeed ee deegaankaas aada u ballaaran degan ee markii horena aan ku ku guulaysan inay maamul samaystaan markii ay dadka iga lamido ay maamulada ay samaysanayeen haddii maamul iska uun adigu tacbaanahay laakiin la kori kara loo sameeyani laga dumiye markii laga duminayana ayagoo ujeeda aan aan ka hortegin dadka ka duminaya ayagoo ujeeda ayaa dad xamar ka tegay oo diyaarada ka raacay ayay intay tageen ay maamulka dumiyeen marka maamulka la dhahayo galmudug waxaa waxaa muuqanaysa guud ahaan cid leh oo ilaashanaysa oo ku dadaalaysa inaysan jirin ee uu iska yahay sidii geelii miyiga la dhici jiroo kaleo marba ninkii waranlaaha u yimaado oo iska dhacayo iska qaadahayo meeshuu raba la aadayo marka dhibaatada marka dhibaatada galmudug markaan si saxa u adres garayno waa taas waxaan waxaan jirin qof galmudug iska leh oo oo oo oo la xanuunsata oo dhibka galmudug dhibaayo oo dadka galmudug ku nool dhibkooda dhibaayo oo raba dadka galmudug degan inay horumar iyo nolol samaystaan dadka naxaaya oo wax garta ayaan jirin dhibaatada galmudug haysata waa taas haddaad fiiriso deegaanka diriskooda ah oo mataqaanaa puntland kana xoogii xoolo badna reer galmudug maamul iyo dawladnimo iyo ciidan iyo qalab iyo waxay samaysteen muuqaal fiican dadkooda iyo degaankoodina nolol bay ka sameeyeen oo maanta haddaa tagtid puntland waxaa tegaysaa dhul nolol ka jirto galmudugna nolol kama jirto sababta wax kale maaha dadka xagga degaankaas degan ayaa tashaday go-aan gaaray dadkooda inay mataqaanaa maamul dawladnimo u sameeyaan oo adeegi dawladnimada ee dadku ayna keeni keli u qabsan karin ay u qabtaanay dadkaasoo go-aan gaari kuwaanu go-aan gaari maya waxba ka qarda waa gartay dowladda federaalka soomaaliya waxay ama qaatay qaabka lagu dhisi lahaa galmudug loo dhanyahay waxaa durba soo ifbaxaya khilaafyo iyo cabashin ay muujinaan qaar ka mid a beelaha deegaanka galmudug si gaara oo dadka ku dheganeed xalna waa laga gaaray sida lagu heshiiyey dowladda federaalka ee sunna markaad fiiriso khilaafyadan iyo cabashadan ay yeeranayaan qaar ka mid a beelaha deegaanka galmudug suurtagal ma tahay in mar kale ay dib usoo kabato galmudug oo ay dhisanto galmudug loo dhan yahay
horta waasaan ku sheego asal ahaan waa in la helaa dad reer galmudug ah oo galmudug ka maqan tahay oo galmudug u dooday horta waa in la helo waxaa kaloo jirta galmudug maamulkii maamulka hadda jira ka horreeyey maamul u sameeyey maamulkaana yimid iyadoo loo jeedo dumiyey dadkii degaanku lahay waryaa maamulkan si dhib lahaa lagu dhisay xoog iyo xooleeyo caqliyaa lagu bixiyey qof dhaha waa la waayey ayagoo arkaayaa laga dumiyey marka soomaalidu ay tiraahdaa ninku dila geed kuguma jiido haddii nimankii dumiyo maamulkii dumiyey inay maamul dhisaayaan amaba xataa ay dhisi karaan adiga nafsadooda keliya waxa waa dumi karaan laakiin ma dhisi karaan tusaale waxaa kugu filan sanadkii lasoo dhaafay oo laba kun iyo toddoba sideed iyo tobankii ayay bilaabeen inay ka raaracsadaan oo dumiyaan sanadkii waa dhammaaday laba kun iyo sagaal iyo tobankii waa dhammaaday waxayna ahayd sanadkaa bartamihiisi sida ay soo sheegeen inay maamul ka sameeyaan kamana ayna sameyn sababta waxay tahay asal ahaanba waxay karaan oo keli ah inay wax dumiyaan ayagoo isticmaalaya almaal alfaasid alcarabi wax dhisi ma karaan si kastaba ahaata anigu waxaan jeclaan lahaa in nimankaan dawladda sheeganayo federaalka la iska dhaafo la-aanu dawladda federaalka oo asal ahaan shaqaba kuma lahaba dhismaha iyo maamulka iyo dawlad usamaynta dadka deegaanka iskale hadday wax u baahdaan oy dhahaan dawladda federaalka ay ka maarmi waayaan oo ay kaalmo soo weydiistaan haa laakiin inay iyadu sii socoto wixii jira ay dumiso oo ciidamo sii rarto oo soo rarto oy sii socoto oy soo socoto oo xildhibaanada kala dirto oy madaxweynihii yacni shaqadeedi maaha waa waa acmaal takriibiya ayay meeshaas ka haysaa laakiin hadee haddayna haddayna jirin cid ka cesinaysa saasay samaynaysaa galmudug waa laga cesaday jubba sorry puntland waa laga cesaday jubbaland waa laga cesaday maamul waa ka jira haddii lagu sii day lahay oo sida loogu sii daayo galmudug loogu day lahay ma waxaad umalaysaa inay jirleed puntland ama jirleed jubbaland say u dumiyeen galmudug ay u dumi lahaayeen laakiin dadkiyaa ka cesada marka eedad markaan waa ka wareejinaynaa dawladda waa ka wareejinaynaa dawladda waa ogaana federaalka iyadu waxeed waa inay wax dumisa wax ma dhisto dadkii degaanka dadkii degaanka iska lahay aaweed waxgaradkooda aaweed siyaasiyiintooda aaweed tarjiriintooda aaweed culamaaudiinkooda aaweed cuqaashooda aaweed ugu ogaanshadoodii aaween dumarkoodii aaween dhalinyaradooda aaween dadkii dhulkaa iska lahay aaween maxay waxood u dayaceen oo niman xamar jooga ay ugu ogolaadeen ood inay ka dumiyaan dhasitaanka galmudug khilaaf iyo cabashooyin badan baa hareeyey sufo maanta waxay sheegtay in cabasho ay ka tahay caburin dowladda federaalka soomaaliya geb ahaanba ay ku wado haddii dhab ay noqoto oo ay caddaato in dowladda federaalka soomaaliya ay amarka maanta lagu joojiyey dabaaldegii sufo ee xildhibaana sufo ay caddaato suurtagal ma tahay in mar kale ay dib u dhacdo layskuna fahmi waayo dhisitaankii galmudug loo dhan yahay lagu kala tago oo meesha ay kasoo baxda maamul-aan maanta wixii dhuusamareed ka dhacay inaysan dowladda federaalka ahu lug ku lahayn mana rabno dowladda federaalka ahu annagoo og inay wax ku dhiisho oo ay ka shaqayso wax dimin inta hadda aan ku aragnay haddana wax aysan qaban ama meel bannaana inaan ka eedayna ma rabno maanta waxa ka dhacay dhuusamareed sida ay dad xogaale ii sheegeen dowladda federaalka ay lug kuma lahayn saas darteed dowladda federaalka wax aysan qaban ama eed aysan lahayn qoorta uma gelayno sax inay maamulka dumisay inay waxa ay kala dirtay inay arrimaad ka shaqayso sax laakiin maanta dhuusamareeb kama dhicin sida la ii sheegay dhibaato ay ka dambaysa dowladda federaalka
rofesor xasan sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliya kana soo jeeda deegaanada galmudug ayuu kaas ah oo ila falanqeynayay eedda elson ee ah in dowladda federaalk soomaaliya caburun ay ku hayso arrimaha ee ku qabanayso galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ee galmudug xulsha warasada ayaa dhegeysanaysaan radio cadna oo la socotaan galmudug waxaa xilligan hareeyey buuq iyo cabashooyin ay muujiyeen qaar ka mida beelaha deegaanada galmudug oo ay sheegeen in sufo iyo arrimo horey qaar ka mida beelaha deegaanada galmudug u dhex maray in aan xal rasmi ah laga gaarin kulan lagu soo jeeda labaatankii xildhibaan ee sufo maanta ay ku qaban lahayd dabaaldegooda dhuusamareeb ee galmudug baarlamaanka u matali doona ayaa maanta lagu qabtay magaalada xiraale ee waqooyiga gobolka galguduud waxaana ay dadkii halkaasi ka hadlay dhammaantood ay sidoo jira uga soo jeesteen inaysan jirin hab yaraatee xubno xiraale ku matali doona ilsunno ee baarlamaanka galmudug ka mid noqon doona waxgaradka deegaanka xiraale ee galguduud iyo maamulka deegaankaasi ayaa kasoo horjeesta aqoontada dowladda federaalk soomaaliya ay ka siisay ururka ilsunno xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug kulan maanta ay ku yeeshay magaalada xeraale ayay ku sheegeen in marnamo aysan ka qayb noqon doonin dhismaha galmudug maadaama xildhibaan deegaankaasi loo xil saaray urur gaar ah inay soo xusaan gudoomiyaha degmada xeraale ee galguduud bashiir daahir dhagabadan ayaan ka waraystay bal ujeedada kulankan maanta ugu qabteen magaalada xeraale ee galguduud walaal kulankaas war saxaafadeed buu ahaa saxaafadeedkaasna ujeeddadiisu wuxuu ahaa niman rabbi nagu imtixaamay oo annagu sufo aan u naqaano ayagu ahlu sunno mar sheegto mar magacyo badan leh mar central sheegto mar galmudug sheegta oo xildhibaanadii hadda ka horna dad badan dadkan ka laayay dhib badan u geystay degmadan hadeerna xildhibaanadii dad ku lahaa ayagu sheegtay oo dadkii inay wakiil ka yihiin siday yihiin ayagu annagaa magacaabanayna yidhaahdeen baa hadalka iyagu ku salaysa waa gartay masuuf waa kasoo horjeedaan mase waxaa kasoo horjeedaan xildhibaanada suuf ee soo magacowday ee baarlamaanka labaad ee galmudug ku matali doona
walaal waxa weeye annagu gebi ahaantooda nimankan waa kasoo horjeednaa in wax la siiyo waa kasoo horjeednaa sistamka socda inay awood ku yeeshaan waa kasoo horjeednaa xildhibaanada annaga ay magacowdeen oo ayagu ay magacowdeenna waa kasoo horjeedna waa gartay xildhibaanada miyaa si gaar u didintihiin mise waxaad didintihiin maamulka dhanba in xildhibaana in kasoo jeeda uu magacaabo galmudug kasoo gala dhankiisa annagu odayaal baan leenahay ugaasiyaan leenahay xildhibaanana horey baan u lahayn aan galmudug sistamka galmudug kaga mid ahayn marka horta cidda magacaabaysa ayay tahay odayaasha nagii magacaabi mahayaan ma ay soo jeedin ariinku ma keenan xildhibaanada nimadana waxaa magacaabahaya urur waa garta heshiis baa heshiis baa jiray u dhexeeya dowladda federaalka ee sunno oo ku saabsan in labaatan xubnood oo baarlamaan galmudug ka mid noqon doona suf ay kasoo xirata dhammaan beelaha deegaanka galmudug marka haddii idinka xubnahan ay ayd u eratay in ka shaqayn doonaan arrimaheeda khaaska ah ee idinka ay ku matiri doonaan baarlamaan galmudug waxyaabaha ku dintiin oo cuskani kartaan maxay taha
in adeer waxa weeye annaga dawladda federaalka hadday nimankan wax siinayso iyo haddaysan wax siinaynba waa dawladdii federaalka annaga dawladda federaalka inta noo timi xibno aan leenaha ma ay qaadin horta nimanku waxa qaadeen maxay yihiin annaguna dawlad federaal ahaa xibna hadda naga qaaday waa maya annagu xibna ma aanaan bixin nimankan annagu waxaanba u aqoonsanahay niman dilaayaal oo gobolkan habsaan iyo dhib iyo wax weyn u geystay bama aragna marka annagu dawlad federaala mana maana arag laakiin laayay baa magacaabanaya war waxaas wax ugu fadleeya maahan waxaan aqbali doono iyo waxaan hadda aqbali karnaa maahan ugaana mid noqon karno galmudug waa gartay tabasho hadda ka qabtaan laayay baa xildhibaanadiisii xildhibaanadiinii magacaabaya waxaan uga mid noqon karno waxaan qaadan doono waxaan qaadanayna midna maaha waa wax khalada waa wax cibadarraa waa waxaanaan federaal ka yeelay waa waxaanaan ka yeelay gudoomiye waxaan rabnaa yahay kuwa ku dhawaaqay gudoomiye waxaan rabnaa tabasho hadda aad muujinaysaan waxa ay tahay tabasho hore u jirta oo sifa ka qabtaan mise waxaad didantihiin in sufa haba yaraata ee magacooda waxaa idinka idin mateli kara oo baarlamaan galmudug soo geli doono waa u magac ninku dilay horta wax ma kaa magacaaban karaa ninkuse muxuu yahay ma dawladda war adi war nimanka anagu waxay yihiin ma naqaano nimankaan niman dadka laayaan u naqaanaa waa gartay tabasho haddii jirtay leeyihiin iyo wax ay mudan yihiin iyo wax maamuus ah ay leeyihiin midna ma aqoonsanin ma aqoonsan doono waa gartay tabasho hadda ka qabtan ee sunno waa qayb ka mid a galmudug oo galmudug riis bay la gashay marka tabasho haddaa qabtaan xilliga wasaaraha uu joogay oo dhammaan la qaabilayay dadka tabashada ka qabaan islaan galmudug xal maxaa ku gaari weysa arrintan idin dhexaysa idinka markaasna waan u sheegnay inay nimankaana maxkamad mudan yihiin hadeerna systemka nimanku waa ahlusunnada adeega ahlusunna annaga ah annaga markay wax difaacaysa wax difaacayni annaga aasaasnay annaga waxaan nahay dadkii u baaba'ay oo u dhintay laakiin anagu hadda nimankan ahlusunna aan u aqoonsanahay iyo ahlusunna ay yihiin iyo caaqiido wanaagsan oo ay haystaan midna uma naqaanayn niman dadka laayo dawladaha isbaaro u dhigto xildoon ahaan u naqaanaa annaguna xil ma hayno waa gartay xil u haya xil ha weydiis waa gartay xilligii uu jiro xasan cali kheyre deegaanada galmudug ma ma jirin tabasho iyo dhalile aad jeedinaysaan marka tabashada hadda aad soo saarteen bulshada xiraale ma u qaadan karnaa inaad tahay dagaal hor leh oo aad galmudug dhisitaanka aad ku curyaaminaysaan annaga annaga maya xildhibaanadan annaga markii xasan cali khayre yimid iyagu nooma ay ahayn annaga haysan noomana ay meerine annaga qayb inta u qaadanaan soo xilanay waa xildhibaanadii hore hadda markii hadda ay joogeenna xildhibaanadana hadda maanta ka hor ma ay hadlin maanta markay ku hadaleenna waa ka jawaabnay laakiin ma nin halkaas adiga ku dhibaateeyayoo meel joogaan annagu doonanayn waa weeye annaga markii naloo yimid dhibaatadii aan sheeganay xildhibaana dawladda nagalama hadlin wax nimankaas la siinayo nagalama hadlin hadday wax la siinayo waxbaa xildhibaanada la siinaya markii la yidhaahdabana idaacad baan ka hadlaynay waxaan ummadda tusaynay nimankaasi inaanay astaahilin in systemkaas ay qaybta ay sheeganayaan iyo sunnada ay sheeganayaan ay kusoo galaan inay khalad tahay baan tusayn haddeertaana khaladkii bay nala muuqataa dawladda siinaysa xildhibaanada inay dawladnimadii iyo cadligii baalmartay baanu aragnaa ayagu inay qaataan inay dulli sooma galmudug soo saa'iday tahay baan u naqaanaa marnaba ma aanaan ogolaan marnana waxuma aanaan ogolaan wax ayagu annagu aan leenahayna inaan u ogolaanaaba waa waxaan jirin waa garta heshiis baa jira ee udhexeeya saan hore ku sheegaba dowladda federaalka ee sunna oo ku saabsanaa awood qaybsiga galmudug iyo sidoo kale ee sufo oo galmudug qeybka ah iyo dowladda federaalka marka heshiiskaas wuxuu dhigayaa in beelaha deegaanada galmudug baarlamaanka kasoo bixi doona ay sufa ku yeelato beerlaba xildhibaan oo galmudug soo geli doona marka haddii adinka laba xubnood sufa u rabtay inay kasoo xulato xeraale maxay idin diiday in adinkuna aad xulataan waxyaabaha kale aad leedihiin oo aan ku mateli doonaa baarlamaan galmudug midda qabaa'ilada ay kasoo xulanaysa waa qabaa'iladii aanay layn boqol nin baa toddobaatan iyo sideed nin baa noorga maqan oo ay naga dileen ayadiidan saan uga goosan lahayn ama uga aarsan lahayn ama uga raadsan lahayn ku taradudaynaa ee kuma taradudayno kumana aanaa fakerin adinkay idin xildhibaanadiini me- idiin meerinayaan waxaan u dhiganayba maaha waa garta kulan baa qabateen ee waxaa uga soo horjeedaan ee baarlamaanka galmudug safar ay kusoo darateen matale doona ee waa garta kulamadan ee ma waxaad ee uga dan leedihiin in ee aad khilaaf kala ho- ka ka- ka dhex abuurtaan galmudug dhistaankeed
in adeer anagu isna dhisitaanka galmudug een, khilaaf ka dhex abuuri mayna khilaafka dad cidda wada waa la yaqaanaa cidda een, ku dhex jirta waa la yaqaanaa cidda isbaarada ay dhigatay oo isbaarada ay u tahay oo maalin walba wax sheeganaya waa la yaqaanaa waa nimanka hadda laleeyahay een, sufada laleeyahay oo hadeertaan xildhibaanada qabaa'ilada baan jiranaynaa een, yeedinaya weeye annagu khilaaf ma rabno system bay galmudug ku dhisan tahay koob iyo toban beelood bay ku dhisan tahay koob iyo tobankaa beelood baan mid ka nahay nimankaanu een, annagu wixii aan horay u lahayn in maanta wax la dhisto dad hortaagan maahin waxaan raalli ku nahay in wax la dhiso laakiin ku raalli noqon mayno nimankaas in annagoon markii horeba jiritaankooda uu dhibaato annaga noo ahaayo dadkiina laaye ayeen haddana inaan annagu xildhibaanadanada ugaaskanaga iyo odayaashanada noo magacaabaya nidhaahno ma ahan inaan annagu galmudug khilaaf u keennay waa garta waa lasoo marka sidaas magacaabay u aqoonsan Aha, waa garta marka ee, heshiiskii ee, waa la dhaqan galay waxaa lasoo magacaabay ee, xubno sufa ay soo magacaawday baarlamaanka kasoo geli doona ee, dad- bulshada kunal xeraale waxyaabaha idin qorshaysan oo aad rabtan hadda ina ku dhaqaaqdaan maxay tahay
waxay tahay inaanan haddii xildhibaanada annagu aan leenahay ay sidaa far u saaraan oo dawladdu waayido inaanan systemka socda qayb ka noqon
go-aan cad oo ka midaysiin bulshada xeraale miyaa mise waa go-aan adeeg kuu gaara oo ma ka hadlaysa ma- ma ma ahanay go-aan cad waxaad arki doontaa in warbixinta caawa soo baxaysa oo maanta ay saxaafadda reexadaha dhammaantood odayaashoodii iyo culimadoodii iyo ugaasyadoodii ay kaga hadleen iyo maamulkoodiiba waad arki doontaa kaan ku midaysanahay baa kaas
gudoomiyaha magaalada xeraale ee galgaduud ayuu kaas ahaa oo lagu magacaabo bashiir daahir dhagabadan laga warbixinayay ujeedada kulan maanta lagu soo horjeeday ee xubnaha kasoo jeeda ee xeraale sufa ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug kasoo horjeeda ayuu kaas ahaa oo caawa iga warramaya cabashin hor leh oo ay ka muujinayaan arrimaha doorashooyinka galmudug xulasha wareysada ayaa dhegaysanaysaan radio codanaha la socotaan waxaan goor idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya oo dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin u dirta gobolka shabellaha dhexe si ay ula tacaalaan ayax dhibaato fara badan ku haya qaybo ka mida gobolka shabellaha dhexe balse waxaa markan aadaya magaalada caasimada ee muqdisho oo maanta kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya lagu ansixiyey laba sharci oo horgeeyeen qaar ka mid ah wasiirada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xarunta villa hargeysa ee magaalada caasimada ee muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankaas waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muse sheekh cabdiraxmaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya labaad mahad cabdulla cawad iyo cabdulle shaqiraan mudee waxaana kulankaas sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayeen goobjoog ku ah in ka badan boqol konton iyo lix madani oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ujeedaha kulanka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ahaa ansixinta ajendayaasha kale ahaa maarinta maaliyadda dowladda federaalka iyo sidoo kale codinta sharciga shirkadaha oo ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya boqol konton iyo kow mudane ayaa ansixisay sharciga ee maaliyadda dowladda federaalka ee horgeysay wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ee sharciga shirkadaha oo ay horgeysay wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya codaynta ee xildhibaanada ay u sameeyeen sharciyadan waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muse sheekh cabdiraxmaan waxaa qiimay sharciga doorashooyinka waa aqrinta saddexaad waxaan rabaa dhammaan haadana aan mataleeyno guddiga kubeelgaarka ee doorashooyinka qaarka oo runtii laba jeer waqti loo qabtay sidii loogu talagalay kusoo dhamaystiray oo waqti aan ku darsan muddada noo hartay bishaan disembar ama waqtiga noo hartay waa shan maalmood oo keliya waxaan u baahanahay disembar inteena waa sharciga doorashooyinka qaranka in la ansixiyo aqonkii waa ka soo gudnay sharcigi waa laga qiimiyey qodobka kale waxaan rabnaa baarlamaanka asagoo wadajir ah inuu codliyo sharcigan muhiim u yahay waddanka in badan inaan reernaa fiican wada qodor consensus ayadoo qofna aan ka daba qaybinayn sharciga waxaan u baahanahay marka haddii alla idno sabtida in horuu yimaad aadan aan u rabnaa inaad uga fikirtaan muddadana haysanan inaad ka fikirtaan intaana gabagaben ilabahan gacanta aan siilahay ilaba gudoomiye waxaan gacanta u taagay sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinka gudoomiye wax haddii laska indho taro waxaa weeye oo hadhowta ay tiinxumadeeda dhibaatay leedahay sharciga qodobka lixdan iyo sideed farqadiisa saddexaad ee dastuurka wuxuu leeyahay sharci wuxuu sharci noqonayaa markii guddiga xaqa u leh iyo habraaca saxda uu soo maro qof kasta oo dastuurka haysto ha fiiriyo haddii sharciga si sharci darro ah guddi muxuu ahay waa curin karaa guddi waad magacaabi kartaa laakiin waa soo curin karaa akhrinta koowaad kadib waxaa iska leh guddiga arrimaha gudaha iyo amniga iskale sharci wuxuu noqonayaa sharcigu markuu habraaca dhabta ah oo maro waxa berrinta lagula duri karo oo lagu soo diidi karo ilaan sharcigan wuxuu u tagayaa aqalkii sare aqalka sarena waxaa ka shaqaynaya waa guddigii arrimaha gudaha u qaabilsanaa marka guddoomiye waxaan aan kaa codsanayaa sharcigan habraaca saxda la mariyo si muxuu ahay qarankeenna iyo dowladdeennaba ay ugu shaqeeyaan si cadaalad
maanta waa mahadcelin weeyaan u malaynaya jawigu waa degan yahay xildhibaanada sharafta leh annagoo magaciina ku hadlayna shuruucda aasaaska u ah dhismaha qaranka gaar ahaan waxa oo yacni s m p-ga ku xidhnaa waxa dayn cafinta ku xidhan waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqno golaha shacabka iyo aqalka sareba ma siyaasadaynin ma aanaan siyaasadayn si wada jir ah siyaasad walbao kaloo lagu kala duwan yahay waxaa cad sida maanta loo codeeyey iyo sida aqalka sare looga soo codeeyey iyadoo siyaasad walba lagu kala duwan yahay danta guud ee qaranka iyo waxyaabaha aasaaska u ah jiritaanka qarannimo inuusan baarlamaanka soomaaliyeed labadiisa aqalba aysan siyaasadaynin ayaan markhaati kacaynaa waxaan ogsoonnahay sharcigii ahaa dakhliga iyada oo aan xataa saddexda akhrin la marsiinin labada aqalba kanna isagoo jooga akhrinta labaad ayaa xildhibaanada sharafta leh laga codsaday maadaama ballanqaadkii ay soomaaliya samaysay ay ahayd in soddonka bisha la ansixinayo waxa weeye golaha shacabku si midaysan ayuu noola oggolaaday waana ansixiyey iyadoo danta guud laga fiirinayo aqalka sarena saddex akhrinba ma soo marsiinine akhrinta koowaad buu ku soo ansixiyey marka waxaan rabaa inaan rekodka geliyo labada aqal xildhibaanada sharafta leh wixii danta qaranka ah inaysan marnaba siyaasadaynin oo ay meel uga soo wad istaagaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si wada jira ayay wasiiradda maaliyadda iyo ganacsiga cabdiraxmaan ducaale biile iyo cabdulaahi cali xasan ugu mahad celishan xildhibaanada golaha shacabka ee si wada jira maanta u ansixiyey sharciyadii ay horgeeyeen kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya runtii sharaf weyn iyo farxad ayay noo tahay in xubnaha baarlamaanka ama golaha shacabka ay maanta halkaan si aqlabiyada ay ugu codeeyaan hindasiyo sharciyeedka shirkadaha ayagoo runtii dareemay ahamiyadda ballaaran iyo muhiimadda uu leeyahay dalkeenna gaar ahaan ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha iyo shaqa abuurka intaba marka runtii mahad ballaaran ayaan u soo horjeedinayaa xubnaha baarlamaanka ee sida aqlabiyadda ugu codeeyey sharcigan waxaan kaloo rabaa inaan runtii mahad gaara u celiyo guddiga ganacsiga dhaqaalaha iyo warshadaynta iyo maalgashiga ee golaha shacabka ee uu hogaamiyo mudane maxamuud cabdiraxmaan beerabeene oo runtii juhdi aada u ballaaran iyo wakhti aada u dheer geliyey akhrinta iyo qurxaan bixinta iyo waxaana soo gala runtii maadaama farq weyn uu u dhaxeeyo oo aan rabno inuu kobco dhaqaalaheennu waxay ku xiran tahay runtii in tayadhowr la helo in la helo hay-adda intaankuliyo tayadhowrka la helo adduundu marka waxaana weydiinaysa kow waa certification waa tayadhowr waa standards marka taas la-aanteeda inama dhaqaaqi karno marka waxaan ka xusanaynaa baarlamaanka iyadana waqtiyada dambe inay nala muxuu ahaa nala qaataan waxaa kaloo jirta hindisii sharciyeed heshiiska hadda ama professionka maanta la qaybiyey oo isaguna mayga la yidhaahdo isagana wuxuu sahlayaa ama damaanad qaadayaa ganacsatada ama hay-adaha shisheeyaha ee dalkeenna maalgelinta ula taagan inay runtii ay helaan damaanadqab maalkashi marka odayaasha waa ka xusay burwooyinka waynu ka xusanaynaa inaad labada heshiis halkaa heshiis iyo hindisi sharciyeed ayagana sida u dhaqsiyaha badan sidaad kan maanta u meel marisaan inaad ayagana noogu meel marisaan sida u dhaqsiyaha badan ugu dambayn dhammaantiin gudana guddoomiye guddoomay ku-xigeen xubnaha baarlamaanka dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa sida aqlabiyadaneh ee boqol iyo konton iyo lix rag aada u ansixiseen taasina waxay ka tusaysaa hindisi sharciyeedkan annaguna waxaan ka wasaarad ahaan waxaan badda qaadaynaa in meelmarinta ama fulinta inuu dhaqanka noqdo sharciga shirkadaha inaan juud weyn gelino hadba inta karaanka ayuu yahay marka aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan gudoomiye ku-xigeenka xubnaha aqalka xubnaha golaha shacabka sharafta leh bahda saxaafadda dadka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay ii tahay maantay in halkan lagu ansixiyo b f m ama sharciga maaraynta maaliyadda oo runtii muddo dheer soo qaatay waxaa markaa anigu halkan u imi waxaa weeye inaan ii mahad celiyo koomitigii ama guddidii ka soo shaqaysay labada guddi runtii aqalkan iyo aqalka sare golaha shacabka iyo sanadka oo wakhti dheer geliyey juhdi dheerna ku bixiyey weynna ku bixiyey runtii inay ka soo shaqeeyaan oo gobollada la tegey oo halkan kaga shaqeeyey oo si fiican usoo lafaguro isla soo gartay baan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaana aan hortiinna ballan ka qaadayaa sharcigaasi in la dhaqangelin doono wixii dhaqangelin u baahanna aan samayn doono ee shuruuca ee kale ka soo farcamaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu
gobolka shabeellaha dhexe ayaa markiina aad iyo ay ka taagan tahay dhibaato ayax fara badan oo ka cararay deegaanka galmudug uu ku hayo wasaaradda beeraha ee waraabka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta dhakhaatiir iyo khubaro kale u dirtay qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo xilligaani uu ayax fara badan oo ku hayo oo ka guuray qaybo ka mida deegaanka galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cali xasan ayaa ka warbaaxshay deegaanada ay dhakhaatiirtan u direen iyo saameynta deegaankaasi ayuxuu ku reebay
waxaa xusin doonan maanta aan iskugu nimidnay aanan ku baaqaynaa in ayadan ugu dambeeyey uu ayaxii ugu badnaa uu waddanka yimidday shan iyo labaatan sannadood kadib oo burburan ku jirnay uu ayaxii ugu badnaana uu dhulkeenna uu ku soo goray oo lagula tacaalo waana burburay waddankii wixii lagula tacaali jiray iyo siduu ahaan jirtay iyo wixii qalab jiray oo burburay intaa isaguna uu maqnaa inta badan ayaxii ugu badnaabaa markaa hadda yimid waxaanu daba socdaa barwaaqada aad sanadkan iyo sanadkii horeba dhulku iska barwaaqaha ayuu daba socdaa waddanka ayaxii ugu badnaa ayaa hadda yimid muddo shan iyo labaatan sannadooda lagu sheegay markaa wasaaradda beeruhu iyadiioo maaragtay intaa ka maqnayd saaxadda deersoogii la odhan jiray ee la qaybtii la dagaalami jirtay eecayaxa ee deersoogu ay ka maqan tahay waxaa marka ugu horraysaba aan la saxeexannay heshiis aan dib u soo celinayno diyorsoogii ee ururka bariga afrika ee lagula dagaalamo ayaxa ayaan dib u soo celinay heshiisna waan la saxeexannay waxaan samaynay task force amba guddi uu u madaxyahay agaasimeeye oo ka kooban agaasimayaasha wasaaradda beeraha iyo qaybta bland protectionka iyo agaasimaha oo maaragtay si ay hawl u galaan oy u howlgalaan oy ula facalgeliyaan meelaha uu ka soo ayaxu uu ku habsaday oo lagula tacaalayo waxa aan samaynay qalabkan aad arkaysiin taas goorta oo lagula dagaalamo ayaxa oo qaybtii ugu yarayda sidaad ogtihiin ayaxa saddex qaybood oo saddex heer baa lagula dagaalamaa adduunka heer aada u sarreeya oo a diyaarado in lagula dagaalamo oo meelo badan gaadhaya oo aada u baahsan tan labaad waxa weeyaan gawaadhi lagu xidhay bahlada buufiya oo iyaguna dhex socda oo aad iyaguna midhanka oo dhexdhexaad ah iyo ta ugu yar ee kolbaytaalka la hayo in agabkan dhabarka lagu qaato ee haamaha lagu buufiyo beeraha lagaga celiyo nin walba beertiisa iyo meesha ugu mudan uu kaga celiyo saddexdii heer maanta waxaan karnay inaan samayno heerkii ugu yaraa taalkeennu ahaa inaan ka howlgalno oon u dirnay maanta gobolladii galmudug iyo puntland taas horkaasna uu ka qaybgalayo uu la dagaalanka markaa uu ka hortaga maaragtay ayaxa iyo la dagaalanka waxaa jira iminka in la sheegayo ayaxu inuu qaybo kale ku soo socdo iyagana waxaan ku talagalaynaa inaan agabka u geyn doonno iyo maanta qodadii ugu horreysay ean u dirnay galmudug waxaa ay ku jira tababaro inay u sameeyaan dadka deegaanadaa degan sunta sidii loo isticmaalayey sidii layskaga ilaalinayey sidii xoolahooda looga ilaalinayey sidii lafahooda loogaay iskaga ilaalinayeen sunta lagu buufinayo iyo sida loogu looga falgalayo ayaxa waxaasoo dhanba in tababaro laga siiyo oo gobolladii loo duro taas koorsa gobol walba loo duro ayaan maanta tii ugu horreysa dirnay waa shaqaduna way saba socon doontaa waxay u gashay wasaaraddu in lagu buufiyo maaragtay sumahaasi sumahaasi waa sumo aan sumihii hore ee waayadii hore lagu buufin jiray aadka u khatarkaa maaha waa sumo wakhtigan casriga ah ee loogu talagalay eena dadka aana waxyeelaynin iyo beeraha sidii dhibaato badan loo geysanayn markaa aad baan uga shaqaynay waxaan ogeysiinaynaa dadka markaa inay ku talagalaan haddeed inay qalab kaa qaataan qalab kale ay iskaga difaacayaanna ay ku shaqeeyaan xulshada warasida ayaa dhegeysanaysaa redio cdana la socotaan saaxiibyaal qayb ugu dambeeya barnaamijka aan soo gaarnay faahfaahin dhalada ayaa caaw laga helaya haweene caaw lagu dulay degmada dharkeenley waa degmada daydheyle ee gobolka banaadir ee muqdisho dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay xaafad ka tirsan degmada daydheyle ee gobolka banaadir islamarkaasna haweenaasi ay geysatay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dilkeeda warar aan helayno waan ka helayno degmada daynel ee balander waxay sheegayaan in haweenaas la dilay ay ka mid ahayd dad ku soo baxay dagaal gacan ka hadal oo dhex maray laba cidood oo daris ah ha yeeshee askari uu toogtay haweenaasi xilli goobtaasi ay ku sugnayd marxuumada la dilay ee wax lagu magacaabi jiray loo naxariistay han ismaaciil yumbe iyadoo ka mid ahayd shaqaalaha degmada daynel ee gobolka balander ee muqdisho markaan waxaa kusoo dhawaatan xubintaas ku xisaaba badneed ee kalamaan aryaadhaha kalamaane dadka soomaaliyeed waxaa la dhihi jira saddex nuucay ka kooban yihiin dawlad ku nool dawlad la nool iyo dawlad diid waxaan uga jeedaa horta kalamaan intay naga xigtaa dawladsa ma yaqaaniin yaa ii sheegi kara beri gasho war iyo daldalan lama rabee anugu cabdullaw lix iyo toban sanaan jiraa dawladihii aan arkayna beesheennu siday wax u qaybsataa ka fiican maba dhalan dhawrtaysa ogaa aa la yidhi maandhow dad waayeelahan la warramaaye ilma la warrami mahay adeer madaxda dalkuba waa dhallinyare haya sii wiilka cabdillow soomaalidu waxay dhihi jirtay waayeelka ha gurine wax aqoonka gura markaa inaan kuwa lixiyo toban jiro waa qaangaad aryaa lama soonqaad laguma qaangaare yaa dawlad yaqaan dawladnimo waxay tahay dal iyo dad iyo calan deyr iyo xuduud ay garanayso dunidu leh xeer loo dejiyayoo lagu dana wadaaga leh hay-ado diyaaroo hawl loo dirsadana leh nidaam loo dejiyay oon docna looga leexana lagu daadaheeye leh oo laysku daray baa dawladnimo runtoodiiyo noqon kara damaanad axmed waran lowanna waxaan ku dari lahaa nimbe kaalin buu ugu jiraa qaranka kaysow shaarkiisu miduu kaa hayoo lagu karaameeyo ka madow miduu u egyaho lagu karaahaysto midba kaydka kuuleeyihuu kala kulmaayaae inkastoo kabaallada la suro kooxna wada qaado ruqadii nin lihi aanu kicin waan la karahayne kab intaad ka sugu dawlad kale kaalmo lagu siiyo waan kabanka raateenanoo laysku kaashadee kalsooniya waxay u baahan tahay waa kartiya hawl arooga booso anna waxaan ku dhihi lahay dawlad lama diido daligiin beelo jirni dulmi iyo deelqaaf haddii aan iska dayno dar alle waan ku dawsnayo dawlad daacadda allowna sii gooyowow allaha ka aqbale ma gabay baa mise waa duco aroosay kaa noqotay gabay war lee ahaa aryada waxaa la yidhi jacburkiiyo shactarad iyo gabaytirinta mooyee dadku ima yaqaanoo bulshadaani barannine dhakhtar dawladeedoo cilmi fiican baan ahay qarannimo bukootaa anigay umudataa isbitaalladaydana ilaa toban dal baa taal liibiya iska daayoo suuriya iyo ciraaq iyo yeman baan tacaalsheeye balse waxaan la yaaboon ku wareeray maalmahan soomaalida kor iyo hoos xanuunkeed wuxuu yahay shaybaaradaydii isku raaci waayo mid wuxuu leeyahay madaxdaa xanuunsana dadku waafiyow yahay midna wuxuu leeyahay shacabkaa qarribanoo madaxdooda diidane ma bukaan mas-uuladu midna wuxuu leeyahay dhulkaa cudur haleeloo laga wada tahriibaya maxaad uga murmaysaan anna waxaan ku leeyahay intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin yaa lagaa daba orod maandhow inkastoo tomanya lix jir tahay haddana warkaagu waa run oo soomaalidu inay bugto horeyaa loo sheegay abwaan cabdidhuux yuusuf wuxuu hore u yidhi soomaalidu way bugtaa bisteed weeyoo la hubi inuu cudurba ani helay bidhaantaa laga gartaa war inay bugto soomaalidu uhuru kenyaataaba mar hore ogaaday oo hees ka sameeyey nin bugkiya nin baasaysan bay boqol dawaysaaye huurona muxuu yidhi war uhuru kenyaata wuxuu yidhi intaanay boogta dhayan bukaan socodkana yihiin baddoodoon qaadaniyo inaan boobnaa habboon aroo busha haddaad rabto inaad ka baasata cambuula baalleha la cunaa maasiri uburo uburo maraagta oo aan maqli jiray aawa maday isaaq beriga gooyoobow heeska kaa celshee waraa maday isaaq hadda kahor xawaalo barbaaru u dhuuma jire hadda xabsi gurigu ku jira aha la yidhi ayuu dembi ka galoo ka dhuumanaya war maday isaaq shalay buu hees qaaday oo alankey alankey alankey la dhahayo marka heesaasaa lagu haystaa arooda maday isaaq war ma ka haysiine waxaa ku dhacay cudur la yidhaahdo mahunduraa mehergalaaw adii hortay roogtay aahey calaa kulli xaal meeluu aadayba maday isaaq kiig kiigtiisii shalaya maanta lama maqal reer galmudugna waa ka raysteen kaduduyaha ku dhace kiig kiig kiigti maday isaaq waa laga raystay aryaalaha waa waalantihiina warka anaa bilaabay hayga dhex gelinaya i dhegaysta maxaad u dhammayn weysa haddaad bilowda marka haddaan dhammeehee dhegayso dhooma ha lagu saareen waa la wareersha dadkan waxna waa iska bukaan waxna waa fayaaw yihiin waxna waa dhexdhexaadeho wajac qoftowka awaaliya wadaada khaasa loo waaca wajac qoftowka awaaliya wadaada khaasa loo waaca cabdulla wajacloodow ku dhacahe xanuunka dadka hadda haya kaduudayaa la yidhaah ma wareertay adigu dad iyo lo intaad u kala wadaa waaba isku guriye war mustafa sheekh cilmi hadda ka hor riwaayaduu sameeyey waxay ahayd dad lo wada noqoy mugga maloodiyaan wada naqannay somalilan lo maahe idinkaa idinku koobnaato aryaa lo hanaga wada dhigid ma wada ihinoo walaxdhinnahaan dhaannaahe haaha hore waxaa loo yidhi qofkaan wax ogayn oo og inuusan waxba ogayn waxbuu og yahay eebaa'iwa oo lo haddaadnaan ahayn lax maad tihin
war laxdu yaysan kula liidanin waxaaba la yidhi laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon midda kale lax iyo laxow meelma wada galaan ma maqlina miya war heedhaha wejicii xoolahaad ku wareerteene anna kaduudiyaan idinkala hadlaaye kaduudiya markii saddexaad uu soomaaliya ku soo laabtay waa runta oo xalayaan xog waraysi ku dhegaysta xuseen gurmadoo nin dhakhtara weydiinaya ditoora kaduudiyaha iyo soomaalida maxaa ka dhexeeya xow ka weydiiya xaa kaduudiya iyo soomaali iska galay ma maran yahay xiriiray leeyihiin sababtoo ah waa dad maran iyo cudur soo habaabay habaw kasta manugu kor habsaha war waxaa horey loo yidhi dad hadduu isqaban jiray ama muran daldali jiray haddii kale isdili jiray kaduudiyaa dig soo yidhi war kaduudiya markii ugu horraysao soomaaliya lagu arko daacuun oo awal hore caanka ahaa dalkaa la dooday daacuun wuxuu yidhi dambenow kaduudiya bal inaad wax daran tahay horta yaa ku soo diray dig xaggeed ka soo tiri markaasaa kaduudiya ku jawaabay war dalkan daryeel ma leh dayr iyo difaac ma leh duul ilaaliyana ma leh ciddii dali ka haysana wax u diidayaan jirin doorkaan anaa leh dib u jeesataa cun war markuu leeyahay dalkani duul ilaaliye ma laha askar daafacaysiya miyaan duubcas loo dirin meeday dowladdii sare waryaa askarta ma shabaab ay la dirtaa ama koogay ay la jirtaa miwaalantiin war shabaabba waa xanuun kale aawa dhakhaatiirtii marka shaqadaan lahayd xaggay aadeen aryaadhaha war ma haysiina wasiirka wasaaradda caafimaadku waxay tiri dadka geda joogaa waa caafimaad qabaan dadka degmada buurdhuubo ka qayladhaamihaayana warkoora wax kama jiraan sababtoo ah hay-ad meesha joogtaan la xidhiiray oo ii sheegta dadku inay caafimaad qabaan ay tiri oo hay-ad markay la xidhiirayso wasaaradda cid uga wakiiluma joogta miyaa meeshaas wakiil maa joogi kara maha axmed madoobaa laga cabsahaahe war axmed madooba siyaasaddu la diraayo caafimaadka lama diriro warwar ma haysiina galmudug ba lagu kala guuray ma doctor shaakira warqad soo saaray aroo shabaab maa soo weerarayne war shabaabkaaad sheegaysaa meel xarar dheer agtiisa oo shala qarax ku diyaarinayeen ayagiyuu kula qarxo waxaa la yidhi xabadba kama harin waxaa hore loo yidhi god sireedha qodin haddaad qodanaha dheereen ku dhici doontidaana ma ogide war maahane qaldaa ma qaldaa la yidhi war qaraxu meeshu ka dhacay god maahayne baabuur lagu raray buu ahaa aroosaba galaay ku go'eenaa lagu yidhi hooy war warkaan iga dhex gelin aniga dhuusamareebayn kala hadlay xubnihii ahlusunna ay soo xuleen oo maanta xaflad qadaa loo samayn rabay ciidanka dowladda hor istaagaa la yidhi haddii wadaadadii waxay dhaheen wallaahi xildhibaanada aan soo xulnay inaanan ka noqonin ayagaa sharciya shaqadana way wadahayaan mooshinna way keenayaan ee xubnahaas lamaba dhaarin nina mooshin keeni ogaa macbuudkee war war ma haysaane reer jabuuti waxay dhihi jireen wadaadkeennii wakaas war xubnaha ahlusun ay soo xuleen waxay leeyihiin labadeennii wadaad waa kuwaas war reer jabuuti heesta uga dheelina waxay ahayd walwaleeyo war kalaa yimid wadaadkeennii waa kaas war guddiga maamul udhisida galmudug shuruudaha ay soo jeediyeen miyaa xubnahaani buuxi waayeen war shaarka guddigu tolay xubnahan la ekaan maayo way ka horreeyeen war sharcigii maaliyaddu aqalka sare ay soo celiyeen golaha shacabku maanta waa ansixiyeen midho daray duuduubaa loo liqaahaa la yidhi adoo midig gundiga ku jiro midig geed saara looma daadiyaa la yidhi war war ma haysaane madaxweynaha somalilan muusabixi wuxuu yidhi hamidowda miyuu yidhi farmaajaan la kulmayaa miyuu yidhi imaaraadkan u socdaa muu yidhi etoobiyaan walaalanahay maas yidhinne soomaaliya jaar baanu nahay miyuu yidhi cali khaliif somalilan sooma geli kara miyuu yidhi war hannala waalanin in dhandhegaysta guddiga komishinka doorashooyinka somalilan sifa sharciya ayaa lagu xalinayaa buu yidhi waanwaanta ay soo jeediyeen waxgaradkuna waa tixgelinaynaa buu yidhi doorashooyinkii baarlamaanka iyo golaha deegaankana mar dhow baa la qabanayaa dowlad iyo xisbiyada mucaaradkiina way is afgarteen buu yidhi muuse waaba soo miirsanayaa ee madaxdeennaan maxaa ku dhacay waqti badan bay joogaan ayagube aroora faysal cali waraab wuxuus yidhi farmaajaba intiisjaan wax wada hadal ama gelayno guddiga uu magacaaban waa haraadigii maxamed siyaad barre adeer sheekada nagala tag asaga iyo muuse bixiba waa haraadigii maxamed siyaade war faysal wuxuu ku leeyahay warkaas ilaahay baa wax ka odhanaya aryaadhaha waa yaabaya wariyayaasha dhahaya ceelasha dadaa ka barakacaya xay beenta ku falayaan waryaa guryuhu markay bannaanaadahan rabaan inay soo degaan beentaad ma soo degi karaan mana barakacayno war gabar weriyaahoo telefishin ka shaqaynaysaa waxaa la yidhi waxay ku guulaysataa abaalmarin lacageed markaasay waxay moodaa malaayiin dollar inay ku guulaysatay telefishinkii ayadoo layf u wada warkiiba waxay ku tiri makarofanka inta dhulkaas ka dhigta agaasimahaygii ha ogaada abaalmarin baa ku guulaystay shaqadiina waa ka ruqsaystay kadibna waxay ogaatay lacagtuba inay wax yar tahay shaqadeedii bay ku soo laabato waxay tiri agaasimahana waan ka raalli gelinaya waxaasna waan ku qaldoomay ka raalli ahaata haaho horaa loo yidhi ma sugto maher ma leh waryaa waryihii sacuudigu ay qasheen jamaalka shoqji turkigu waxay yidhaahdeen dadka la xukumay gardaraa lagu haystaa dembiilayaashii waa joogaan aryaadaha wariya jamaalka shawqi maxamed salmaan intuu joogo cadaalad arki maayo xaa loogu daalaa war soomaalidu waa waalan yihiin wariye sacuudiya maxaa naga gala cadaaladiisa kuweenayaan mir cadaalada haysana cadaaladda xaggay ku arkayaan been inay sheegeen baa haddar sheegaysay cadaaladda nafteeda cawda cadaaladeedii weligiinba cadaalad arki maysaan inta mudici garsooran yahay araada dilkii bajaajkaa soo laabtaa la yidhi wariyaa madaxweynaha waa la doortay maxaad u qaylisay horta dulmanuhu intuu dembiilaha xafis ka dalbanayo cadaaladi ma jirto aryaadaha horta cadaaladda xaad ku fashilxay idinkala maqan taha caloosha ka horta cadaaladda anu mana fahmina ma jacayla ilmahan arkay adoogood waa tihiin
war cadaaladda cirkii dhulkaa ku taagan war soomaalida nin walba siduu raba cadaaladda u
ah fariintaas iyo xubintii ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabaaheen barnaamijka caawa kala socotaan rediyo walaad ee xulasho walaysida barnaamijka waxaa soo sar halkan caawa ka timinaya anigoo xasana saaxiibada mahad nuurar axmed cumar axmed marahim suxayfa jile jaamac jile iyo leban cabdi ciise ayaa barnaamijka dhanka farsamo caawa si wejarab qaaminaya tan intaan barnaamijka dibdib u kulmi doono waxaan dileenahay saaxiibiyaal habi wanaagsan waxaan kaga tegay heestii bilgow barnaamijkaana badan qaaday nabadgelyo laadhaha la ganay wuu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka sugayri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekadan fadhiba dacwadu waxaa la yimi fiidka ii yimi fallaadhaha la ganay wuu ii yidhi reerahay toban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekadan umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka haddaan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka haddaan ka faydo fidanagu taagano annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidanagu taagano annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المر فتح المر فتح فتح المر maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo igu firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faaftay maxaan isfaroocintayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoocintayda fadhiita intaan qaniinay faalaad iyo iilisaaway danagu taaganoo ilan fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara danagu taaganoo ilan fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء طريقه فتح المرء haddana alifaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tushiya foolaan arkaayo sababay iga muuda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaxeeda saadaashu ma farxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanu jire awada aan ka faaliye tusniyo fooranarkaayo barbariga muuqda barwaaqada foolanaysa xareed iyo falalaxdeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu laqimay inaad fidisay yahayde cadaad la fadhiisanayso farrintan kuu laqimay inaad fidhisan yahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taagano ilin fadhidnu ma yaali dadyahu faataxaga maraha faataxaga mara faataxaga mara dadyahu faataxaga mara fidhanagu taagano ilin fadhidnu ma yaali dadyahu